بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث الرابع والثلاثون xadiidka afar iyo soddonaad can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam maa naqasat sadaqatun min maalin wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ila cizan wamaa tawaada'a axadun lilah ilaa rafacahu llah rawaahu muslim abu hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam maa naqasat sadaqatun sadaqo ma nuqsaamiso min maalin hanti hanti waxba kama nuqsaamiso wamaa zaada allaahu alla ma siyaadiyo cabdan addoon uma siyaadiyo bicafwin ee bisababi cafwin cafin darteed addoonka alla uma siyaadiyo ilaa cizan ilaa sharaf mooye wax kale ilaahay uma siyaadiyo wamaa tawaadaca axadun lilaah qof ma tawaaduco ilaahay dartii uma tawaaduco ilaa rafacahu allah ilaa alla waa kor yeelaa subxaana wa tacaala rawaahu muslim saddex arrimoodaa nebigu ka hadlay sala allahu caleyh wasalam fi hada alxadiid arrinta koowaad waxaa weeye sadaqada qofka uu la baxayo liajli illaahi caza wajalla uula baxayo inaysan waxba ka nuqsaaminaynin hantida maalka aad haysato sadaqo darteed u nuqsaamin maayo bal sadaqada sababteed maalku waa ku ziyaadaa oo waa ku kordhaa hantidu ma nuqsaanta ee waa ziyaada sadaqada fadaa'il fara badan ayay leedahay qofka inuu wax sadaqaysto wax la baxo ilaahay subxaana wa tacaalaana addoommadiisa waa ku booriyey fii aayaatin kaiira oo qur-aanka waxaa mawaadic badan alla uu leeya waanfiquu mima rasaqnaakum wax bixiya wax ka bixiya waxaan idinku irsaaqnay waxaan idinku irsaaqnay kulligood bixiya ilaahay ma dhahayo subxaana wa tacaala mima rasaqnaakum mintu waa maxay waa tabciidiya ay min bacdi maa rasaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay wax ka mida bixiya haddaad bixiso maxaad helaysaa haddaad bixiso waxaad helaysaa abaalmar aakhiro iyo baraka adduunya labadaba ilaahay waa ku siinaya subxaana wa tacaala oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay subax walba inay dhawaaqayaan laba malag labadaasi malag mid waa ducaynayaa midna waa habaaramayaa mid waa ducaynayaa wuxuu leeyahay allaahuma acطi munfiqan khalafan kan kalena wuxuu leeyahay allaahuma acطi mumsikan talafan ilaahu midka wax bixiya badel sii badel khayr qaba ilaahu sii midka wax haysta ee hantida bixi waaye la bakhiila sadaqaadkana ilaahu baaba iyo halaagsi talafuu ku habaaraya baaba uu ku habaaraya midka hantida ku dhegan ee amaalka bixinayna ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu leeyahay wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wixii aad bixisaan ilaahayba subxaana wa tacaala waa midka bedelaya oo u bedela idiin bedelaya fahuwa yukhlifu bedelkiisa ilaahay idin siinaya shaygaad bixisaan bedelkiisa ilaahay idin siinaya hantidiina alla idiin barakaynaya wax ka khayr badana ilaahay idin siinaya waa adduunyada yowma alqiyaamana thawaab iyo ajar aad iyo aad u fara badan ayaa ilaahay siinaya subxaana wa tacaala wuxuu marka nabigu calayhi salaatu wasalaam nagu baraarujinayaa halkan sadaqaadka aan bixinno inaanan u arag inay hanti nooga nuqsaamayso dadka qaar waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay maalkaaga haddaad bixiso waxaa kuu imaanaya hoosu dhac dhanka dhaqaalaha ah arrintaasina waa qalad waa darsi xagga shaydaanka ahaaday shaydaankaa kuwalwalkaa ku gelinaya maxaa yeele ma ogola inaad wax sadaqaysato wuxuu marka niyaddaada ku tuurayaa haddaad hantidaada sadaqayso maxaa cunaysaa maxaad ku noolaanaysaa caruurtaadu maxay ku noolaanayaan waxyaabahaasuu niyadda kaaga tuuraya arrintaasina wax jira ma aha sadaqadu maal ma nuqsaamiso bal way siyaadisaa oo way kordhisaa maa maa naqasat sadaqatun min maalin waa arrinta koowaad arrinta labaad ee nebigu sala alla alay slam nagu baraarujiyey waxaa waaye cafinta qofkii ku dulmiya kii wax kuu geysta inaad cafiso cize iyo sharaf mooye wax kale kuu siyaadin mayso waa cagsiga dadka qaar waxay aaminsan yihiin dadka qaar waxaad arkaysaa haddaad tidhahdo qofkan iska cafi wuxuu u arkaa cafigu inuu naqsiya nuqsaan u arkaa wuxuu arkaa sharaftiisa hoos u dhacaysa wuxuu arkaa liidnaan asigii la liidayo markaasuu leeyahay ma cafinayo oo maxaa u diidaysaa aniga miyaa lay dullaysanayaa buu leeyahay cafiga muxuu u fahamsan yahay qofkaasi inuu dulli yahay buu u fahamsan yahay xaqiiqana maaha alcafwu cinda almaqdira وعز iyo شرف waay عند المقدرة maxaa loogu qaydayaa cafigu culimmadu waxay dhahan waa laba nooc cafi waxaa jira ajar aan lahayn ajarna ka heli maysid ammaanna ku mudan maysid cafigaasi waa midka taagdaradu ay kuu geysa maba awoodi kartid waa isku dayda inaad aar gudato waa ku fashilantay kadibaa waxaa leedahay hebel waa iska cafiyey kaas cafi lama yidhaahdo kaasi waa dacf iyo waa hoos yani liidnaan iyo taagdarro kugu dhacday waxba maadan cafi cafiga sharcigu ammaanay waa alcafu cinda almaqdira adoo awoodi kara inaad aar gudato ayaad ilaahay dartii u cafinaysaa subxaana wa tacaala midkaas waa midka sharcigu ammaanay qofkan waxaad awoodaa wuxuu kuu geystay wax lamid inaad u geysato ama ka badan waxaad awoodaa inaad ka aargudato ama qowl ha ahaato ama ficil adigoo awooddaa leh ayaa waxaad u cafinaysaa liajli illaahi caza wajal cize miya mase waa dulli iyo liidnaan waa cize iyo sharaafay kuu tahay wamaa zaada allaahu cabdan bicafwin ilaa ciza alla uma siyaadiyo addoon cafin darteed uguma siyaadiyo ilaa cize iyo sharaf mooyaane in layscawax la cafiyo oo qofka haddii lagu xadgudbo qofka kale uu cafiyo ilaahay subxaana wa tacaala waa boorriye arrintaasi addoommadiisa waa ku dhiirogeliye idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim hadal xun buu kugula hadlay wuxuu leeyahay alla waxaad ku dafcisaa hadalkaa xun bilatii hiya axsan mid wanaagga badan xumaantuu kugula hadlay wanaag ku bedel haddii qofka markuu ku xumeeyo adiga aad wanaajiso arrintaasi waxay keenaysaa in qofkii cadaawadda kaala dhexayday uu noqdo kan dadka kugu dhow hadduu yahay waa qof waxgarada cafiga waa ku saamoobayaa ixsaankaad u samaysay saamayn bay ku yeelanaysaa wuu isku xishoonayaa wuxuu dareemayaa inuu qaldan yahay waa hadduu caaqil iyo waxgarad yahay taasina waxay keenaysaa inuu noqdo kan dadka kugu dhow inuu noqdo kaannahu waliyun xamiim cafiga marka cinda almaqdira fadli badan buu leeyahay ajar badanna waa laga helaa laakiin waxaa jira xaalad culummadu ay soo reebaan oo cafiga laga fiican yahay mar waxaa jira cafiga laga fiican yahay waa goorma markii cafiga laga fiican yahay waa haddii qofka aad cafinaysa uu yahay qof cafiga uga daraayo qofkan maalan qofuu dilay si bareero u dilay adiguna waxaa tahay qofkii la dilay dadkii dhiiggiisi lahaa waxaa lagu yidhi qofkan qisaaso waxaa kuu furan in laguu qisaaso oo la dilo iyo inaad cafiso oo aadiye qaadato waxaa la fiirinayaa qofkan qaatilka ah ee wax dilay hadduu yahay qof xaaladda markaas keliya uu dilka ka dhacay oo hore aan loogu aqoonin qatliga iyo dilka oo wax xanaaq iyo shaydaan ku ximbaara ay yihiin xaaladdan maxaa fiican in la cafiyaha fiican laakiin hadduu yahay qofkan qof lagu yaqaana dadka layntooda mujrima oo ku caanbaxay inuu dadka dilo haddaad adiga cafiso waxaa suuragala birri dad kaloo muslimiin inuu haddana laayo kanoo kale waxay leeyihin culimmada in la cafiyo ma habboona cafiga la ammaanay kanoo kale ma aha kanoo kale lama cafiyo waa inaad tidhaahdid qofkan waa in la iqisaaso ma ahan keliya dantaada inaad gaaraysa eh waa maslaxatulmuslimiina caama maxaa yeele dadka luu birri laynaya haddii mujrimkan la sii daayo adiga maantuu kaa dilay birrina dadka luu dilaya macruufuu ku yahay dilka iyo laynta kaasoo kale in la cafiyahay ammaan ma ah mana fiicna waana laga fiican yahay cafiskiisa marka bacdulxaalaad culummadu soo reebaan waa jiraa waa markii cafiga wax ka dhib badan oo shara oo dhibaato ah qofkaan la cafiyo uu geysanayo markaasoo kale cafigu ma fiicna laakiin alaslu waa maxay alaslu alcafu cinda almaqdira waa fadli badan yahay waana cize iyo sharaf haddii lagu yidhaha marka qof walaalka oo muslima oo kugu gardoorooday oo qalad ka dhacay iska cafi haddii lagu yidhaahdo waxba ha is adkaynin is adkayntu sharafta ma kuma jirto sharafta waxay ku jirtaa cafwiga ayuu ku jirtaa wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizan wamaa tawaadaca axadun lilah ilaa rafacahu allah waa faqrada saddexaad ee xadiidka qaybta saddexaad ee xadiidka axad uma tawaaduco lilah kelimadda lilah waa qayb ilaahay dartii uma tawaaduco ilaa rafacahu allah ilaa ilaahay baa kor yeera wmaa tawaadaca axadu lilaahi ilaa rafacahu llah qofi ma tawaaduco alla dartii ilaa alla koryeer culumadu markay xadiidkan sharaxayaan waxay yidhahdaan kelimadan lilaahi waxay ka saaraysaa altawaaduc ligayr اllaah ayay meesha ka saaraysaa qofku mararka qaar alla dartiibu u tawaaducaa marna fulaan dartiibuu u tawaaducaa waxaad arkaysaa qof aan mutawaadic ahayn fi lxaqiiqa laakiin markuu arko qofuu damac ka leeyahay isku tawaaducinaya isbihinbihinayo ismiskiininaya nin taajiro maalan xoogaa dhacdhaca uu ka rabo ama qof uu markaas sumcad ka leeyahay u danka leeyahay ama uu jaahiisa uu doonaayo markuu qofkaas arka keliyuu dhulku isku dhigayaa laakiin cinda alaakhariin madaxuu kor u taagayaa waa isla weyn yahay xaaladda uu isku tawaaducinayo qofkaasi tawaaduciisu ma lilaahiba ma aha waa liajli fulaan hebel dartiisa waaye lilaahi ma kaasi waa madmuum kaasi waxau la yimid wax fiican ma ah tawaaduca waxaa la rabaa ilaahay dartii inuu ka ahaado inuu ilaahay dartii kaa yahay waxaa tusinaya addoommada ilaahay inaadan u kala qaadin xagga tawaaduca inay kuu sinaadaan laakiin aadan dhihin kanaa shariifa iyo kanaa wadiica kanaa hooseeya iyo kanaa sarreeya midna inaysan ku lahaa tawaaducaadu inuu noqdo ilaahay darti kibir aad iska dayso hoos aad isku dhigto qadarkaaga aad garato waxa sidaa aa u samaynaysana waa liajli illaah qofka marka ilaahay dartii uma tawaaduco ilaa rafacahu llah ilaa ilaahay baa kor yeela ilaahay baa kor u qaada tawaaduca marka ilaahay dartii loo tawaaducayo ayadana nuqsaan ma ah bal waa sharaf qofka inuu mutawaadic yahay waxay u tahay sharaf waxay u tahay cize iyo karaamo ma aha liidnaan ma ah liidnaantu waxay ku jirtaa kibirka iyo isla weyninka qofka hadduu iskibriyo oo addoommada alle iska sarraysiiyo ilaahay subxaana wa tacaala hoosa u dhigaa ilaahaa dullaynaya kan tawaaducana ilaaha kor u qaadaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xaqun cala allaahi anlaa yartafica axadun ilaa wadacah waxaa ilaahay xaq ku ah subxaana wa tacaala alla uu ballan qaaday axad kor iskuma qaado ilaa ilaahay hoos u dhigaa qofkii kor isku qaada ilaahaa dulleeyo hoos u dhiga binaqiidi qasdihi baa lagula dhaqmaa ujeeddadiisu asiga maxay ahayd sarray bay ahayd ujeeddadiisa cagsigeeda ilaahay kula dhaqmaya waa dullaynaya ilaaha hoos u dhigaya subxaana wa tacaala addoommadii uu kor iskugu qaadayay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uga dhigayaa nin liita inuu yahay agtooda ilan quluubta addoommada ilaahay baa haya subxaana wa tacaala gacanta ilaahay bay ku jiraan yuqallibuhaa kayfa yashaa hadda adigu is leedahay dadku ha ku jeclaadaan ilaahay buqdiya naceeb uu qalbigooda kuu gelinayaa haddaa is leedahay dad nin saraha kuu arkaa ilaahay qalbigooda wuxuu kuu gelinayaa inaad nin liidan tahay ood hooseydo maxaa yeele adaa tawaaduci waayo isla sara maray laakiin haddaad tawaaducdo ilaahay subxaana wa tacaala dartii aa u tawaaducdo ilaahay koruu kuu qaadaya subxaana wa tacaala addoommada saalixiinta quluubtoodana maxaba iyo jacayl iyo qadarin ayaa ilaahay kuu gelinaya subxaana wa tacaala wamaa tawaadaca axadun lilaah ilaa rafacahu llah waa ballanqaad axad ilaahay dartii uma tawaaduco ilaa ilaahay kor ayuu u qaadaa tawaaduca culammadu waxay ka hadlaan asbaabo keenaa jira kow horta naftaada waxaa la rabaa inaad ku fiiriso bicayn alixtiqaar naftaada waa inay kula liidato ma aha inay kula saramarto ogow haddaad meel ku roon tahay meelo badanaa lagaaga fiican yahay waxaa laga yaabaa mararka qaar qofka inuu cujbi galo xoogaa cilmi uu siyaadsaday inuu isbuufiyo isla sara maro wa fowqa kulli dii cilmin caliim haddaad xoogaa taqaano xoogaadaada wax ka badanaa kayrkaa yaqaanaan haddaad adigu is leedahay salaada jamaacada waa laasimtaaho cibaadada waa ku roon tahay dadkaaga fiicanaa jira oo kaa cibaado badan oo kaa suhdi badan haddaad caqli isku tuhmayso dadkaa caqli badanaa jira oo addoommada ilaahay ka mid a waxay yidhahan marka culummadu maalan haddaad aragto qof aad ka aqoon badan tahay waxaa la rabaa inaad tidhaahdo qofkan waa iga khayr badan yahay waxaa laga yaabaa inuu iga khayr badan yahay ilaahay agti maxaa yeele cilmigu kuma xirna ilaahay agtii sarrayntii subxaana alla subxaana wa tacaala agtii qofka inuu ku sarreeyo iyo in kale cilmi kuma xirna cilmigu asbaabtuu ka mid yahay meeqaa cilmi taqaano haddana liidata waa badan yihi waa inaad tidhaahdo maalan hadduu kaa da'weyn yahay qofkan hortay buu cibaadaysan jiray intaan aniga soo qaangaarin intaanan aniga xasanaad iyo sayi-aad lai qorayn ayaa qofkaani cibaado iyo khayr ku jiri jira waa iga ajar badan yahay haddii jaanibka cilmiga aduga roon tahay waa inaad tidhahdo waxaa laga yaabaa inuu iga cibaado badan yahay oo ilaahay iiga dhow yahay subxaana wa tacaala xagga cibaadada iyo xiriirka alla subxaana wa tacaala hadduu kaa da'yar yahay waxaa la rabaaba ila inaad tiraahdo waxaa laga yaabaa qofka inuu iga dembi yar yahay maxaa yeele asagoon qaangaarin oo waxba aan loo qorayn ayaa aniga sayi-aad lay qoray waa kaa da'yar yahay asigoo ciyaalaha adiga sayi-aad kuu socdeen oo waxaa dembi gasha laguu qoraay asigana waxba looma qoraynin waqtigaas waxaa laga yaabaa inuu kaa dunuub yar yahay ilaahay agtii subxaana wa tacaala naftaadu waxaa la rabaa mar walba inay ayada kula hooseydo oo mar walba aad u aragto in dembigeedu badan yahay maxaa yeele haddii naftaada xumaanteeda aad og tahay waxaa kuu sahlanaanaya inaad daawayso naftaada laakiin hadday ayada kula sarrayso waa halaagsamaysaa walidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday qofkii yidhaahda halaka annaas fa huwa ahlakuhum buy qofkii yidhaahda dadka waa halaagsameen asaa ugu halaag badan dadka culimo markii xadiidkaa sharaxayaan waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa qofkii yidhaahda dadka waa halaagsameen laakiin anaa fiican naftiisu waa la fiican tahay wuxuu isku arkaa inuu meel fiican marayo dadka kalena wuxuu arkaa wax liita baaba'ay halaagsamay inay yihiin qofka sidaa aamina asigaa ugu liita dadka loolama jeeda xadiidka qof ka xun xaalka muslimiinta maalan ay ku sugan yihiin oo ay naftiisu ku jirto oo dhahaya dadku dariiq halaagay ku socdaan dariiqii lagu dhibaatoonayaan ku soconnaa qofkaasi waa qof ka xun waxyaabaha xumaantee muslimiinta ka dhacaya kaama ah midka xadiidka loola jeedo ee waa midka naftiisu cajabisay u arka dadka kale inay halaag ku taagan yihiin asiga keliyana uu yahay midka badbaadaya adduunya aakhirada naftaadu mar haddii heerkaa gaarto adaa dadka uga mudan halaaga maxaa yeelay naftaada xumaanteeda uma jeedid ee waxaa kuu muuqata xumaanta kayrka abu hurayra radi allahu canhu wuxuu yidhi ma ahan buu yidhi inaad aragto tif yar tifka waa la yaqaan soo maa tif yar oo isha walaalkaa ku jirta oo aad u jeedi weyse buu yidhi qoraga weyne adiga isha kaaga jaban adiga qora weyna isha kaaga jira uma jeedid waxaad u jeedaa buu yidhi tifka yarkaa walaalkaa ishiisa saara markaasaa maanta o dhan waxaa leedahay hebel waa liitaa hebel waa sidaas adna qora weyna isha kaaga jaban macnaheedu waxa waa qaladkaaga iyo xumaantaada ma aragtid waxaa kuu muuqata xumaanta kayrka tawaaduc la'aantaa keenaysa waxaa la rabaa qof walba inuu naftiisa dib u xisaabiyo ogaado naftu inay tahay ammaara bisuu sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay subxaana wa tacaala mid xumaanta aad kuu faraysa inaad la jihaadana ay waajibta jihaadka koowaad waa jihaadu nafs naftaada inaad la jihaado kala jihaada macaasida kala jihaada xumaanta kala jihaada akhtaada iyo dunuubta ay gelayso maxaa yeele haddaa wanaag samaysana naftaadaa ku badbaadaysa haddii xumaan aad samaysana naftaadaa ku halaagsamaysa marka qofka inuu naftiisa ka bilaabo toosinta ayaa loo baahan yahay ee uusan fiirin keliya dadka kale ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun alla wuxuu leeyahy dadka ma wanaagaad faraysaan nufuustiinnana ma hilmaamaysaan xaalaad kitaabka akhrinaysaan caqli ma lihidiin miya afalaa tacqiluun ma waadan caqli lahayn caqligiinna aaw inaad dadka kale wanaag farto xumaanta ka reebto nufuustiinnana aad hilmaamtaan oo xumaantii aad dhex ku dhex jirtaan akhtaadii aad ku dhex jirtaan aysan idiin muuqan hayrkiina akhtaadiisa iyo xumaantooda keliya ay idiin muuqato caqli ma lihidiin miya aayadda macnaheedu maaha yaa wanaagga la fari laakiin alla wuxuu ka digayaa oo caqli darro ah naftaada inaad hilmaamto nufuusta hayrkaana aad ku mashquusho marka tawaaduca wuxuu qofka u faa'iidaynayaa inuu akhtaadiisa ogaado inuu naftiisa xumaanteeda ogaado si naftiisa uu xumaanta kala dagaalamo رواه مسلم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين